ciidamada taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa xalay howlgallo dad fara badan lagu soo qabtay waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka kaaraan iyo yaaqshiid ee gobolka banaadir kuwaasoo dadka ku nool ay ka cabanayeen maalmihii aan soo dhaafnay kooxa burcad ah oo dhac u geysanayay dadka halkaasi ku nool ciidamada ayaa baaritaano xoog leh ku sameynayay guryaha qaar iyo gaadiidka nuuca raaxada ah ee isticmaala wadooyinka howlgallada uu ka socday ee degmooyinka kaaraan iyo yaaqshiid waxaana lagu qaqabtay inta howlgallada ay socdeen tira dad ah oo isticmaalaya waxyaabaha maan ka dooriya sidoo kalena dhac u geysanayey taliya ku-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir cali dhuux cabdi mahad alle warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa sidii loogu hortegi lahaa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo mararka qaar falal amni darre ka geysta degmooyinka bari ciyaal weerada iyo kooxaha burcadka ah ee dhac u geysanaya shacabka
caawa waxaan galnay howlgal lagu xaqiijinaya amniga guud oo ka dhacay degmooyinka kaaraan iyo yaaqshiid qayb ka mid ah waxayna ka mid ahayd howlgal amniga lagu xaqiijinaayo oo looga hortegaayo qolyooyinka nabaddiidka dadka burcadda ciyaalka warafka tuuraayo nabadgelyo xumada magaalada ku haya iyo wixii la mid a xaqiiqdii waxay ahayd waajibna saaran oo dhammaan qaybaha gobolka banaadir inaan ka qabanno la go'aamiyey oo annagoo fulinayna waajibaadka qaybta guud ee gobolka banaadir amniga gobolka banaadir annagoo ka shaqaynayna ayaan caawa howlgalkaas gallay waxaan ka soo bilownay saldhigga kaaraan ilaa saldhigga xilwaa waa ku tagnay xaggaas waxaan u imaanay lix iyo toban saldhigga muxuu ah yaaqshiid hadda meesha aan taagannahay waa fagax howlgalkaasi sidii loogu tala galay u dhacay waxaana filaynaa inuu mid bilooba uusan noqonin ee wax hore u jiri jiray dhammaystirkoodii waaye wax socod doona inta aan ka shaqaynayno amniga gobolka banaadirna joogtuu noqon doona haddii ilahaydmo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmooyinka kaaraan yaaqshiid iyo qaybo ka tirsan gobolka banaadir ayaa maalmihii aan soo dhaafnay waxa ay ka cabanayeen kooxa hubaysan oo habeenkii dhac u geysanaya iyo ciyaal weero taasoo keentay in ciidamada booliiska howlgallo ay ka fuliyeen halkaasi yuunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho